إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolka gaarisa ah ee dhulka n f d iyo xadbaanaadka kenya iyo soomaaliya ka fuliyay howlgallo lagu dilay dad kirishtaan kenyaati ah iyo askari taabacsan maleeshiyaad ay tababaratay dowladda kenya afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay lagu qaaday saldhigyada askarta dowladda federaalka ee degmada ceeldheer isagoona baaqiyo muhiima u diray shacabka soomaaliyeed ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dowladda federaalka dagaal beeleedyo khasaare xoogan dhaliyey ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya dowladda turkiga ayaa ka tacsiyeysay xasuuqii ciidamada dowladda federaalka shalay loogu geystay magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud khasaare hantiyadeed ayaa ka dhashay dab ka kacay gobolka owdal ee uu ka arrimayo maamulka somalilan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey isbaarooyin ay sheegeen in xaafadahaasi ay dhigteen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka maleeshiyo taabacsan t b l f ayaa dilal ka geystay deegaanada amxaarada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhawaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolka gaarisa ee dhulka n f d iyo xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan ka fuliyey howlgalo lagu dilay dad kirishtaan kenyaati ah iyo askari taabacsan maleeshiya ay tababaratay dowladda kenya wararkaas waxaa ka waramaya maxamed sheekh cali cutubyo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo qorshaysan oo ay ka fuliyeen tuulo lagu magacaabo bogeera hoos tagta deegaanka dhadhaab ee gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalyahanada mujaahidiinta waxay howlgalkan dhigta dhiiga ugu dareen afar nin oo kirishtaan ah dhinaca kale tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal saacadihii lasoo dhaafay ciidamada al-shabaab ku qaadeen laba xero ay ku sugnaayeen askar daacad oo ah xukuumadda william ruto ciidamada weerarka ku habsada ayaa ku sugnaa deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka dagaalka ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii daacadda u ahaa dowladda kenya dagaalka ayaa waxaa ku gubtay laba teendha iyo hub kuwaas oo ay haleeleen garneelada garbaha laga tuuro oo ay adeegsanayeen ciidamada xarakada al-shabaab isku soo badaduubay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada ay ku qaadayaan ciidamada soomaalida ah ee ku daaban dowladda kenya iyadoo kenya baqdin xoogan ka muujisay awoodda ciidamada mujaahidiinta ee ka dagaalama gudaha dhulka soomaaliyeed ee xoogga ku haysato iyo dhulka muslimiinta afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay lagu qaaday saldhigyada askarta dowladda federaalka ee degmada ceeldheer isagoona baaqiyo muhiima u diray shacabka soomaaliyeed ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdisamed cabdulaahi sheekh cabdilcasiis abu muscab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo shir jaraa'id qabtay ayaa wuxuu faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee maalintii shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud abuu muscab ayaa ugu horeyn wuxuu xog dheeraada ka bixiyey goobta ay beegsadeen ciidamada mujaahidiinta ciidankii ku sugnaa iyo sidoo kale qaabkii ay u kala deganaayeen saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waa afar saldhig saddex ka mid ah waxay ku yaaleen gudaha degmada ceeldheer halka midka kalena uu ku yaalay bannaanka ama duleedka degmada ceeldheer waxaa kale oo ay kala ahaayeen afartaa saldhig kuwo ay ku sugnaayeen murtadiinta dowladda riddada u diiwaan gashan oo lagu soo kala tababaray dalalka turkiga iyo masar waxaa kaloo halkaa ku sugnaa maleeshiyaad murtadiina oo kuwa loogu yeero macawisleyda ah turada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigaas la weeraray waxay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen beriga walaayada islaamiga ah ee galgaduud intaas kadib wuxuu sheekh cabdilcasiis abuu muscab ka warmay natiijadii ka dhalatay dagaalkii halkaas ay ciidankooda ku qaadeen dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen afartii saldhig ee ay murtadiintu kaga sugnaayeen degmada ceeldheer waxaa halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawac intaas ka sii badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ee saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaallay saldhigyada murtadiinta degmada ceeldheer kuwaasoo ay ku jireen gaadiidka dagaalka ee gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano tiknikada iyo kuwa sidoo kale ciidamada lagu daabulo ilaahay ayaa ku mahadsan ciidankiisa guuleeyey cadowgiisana duleeyey markan wuxuu sheekh cabdilcasiis abuu muscab fadhiin u diray ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyaha kaabaya
iyagana waxaan ku leenahay intiinnii dhimatay waaba halaagsameen oo adduun iyo aakharaba waa khasaareene intiina nool allah subxaana wa tacaala u toobad keena diinta islaamkana u soo noqda dantiinna ayaa arrintaas ku jirta ee qaata taladaas aan idin siinayno haddii aad diiddaan waxaa idin sugaya waa dhabbihii ay mareen saaxiibadiinnii hore iyo wax ka sii xun annagana waxa aad naga sugtaan waa weeraro joogto ah oo hariya hameynba aan idinku soo qaadno sheekh cabdilcasiis oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale wuxuu fariin u diray ciidamada mujaahidiinta
ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaas furiyey waxaan leenahay jasaakum allaahu khayraa midkiina shahiiday shahaadadiisa allah ha ka aqbalo darajadiisa jannada kuwa ugu sarreeyana ha ku abaalmariyo kan dhaawacmay allah ha bogsiiyo waxaad u dagaalamaysaan sidii kelimada allah ay kor u ahaan lahayd shareecada islaamkana adduunka oo dhan ay uga talin lahayd sharaf adduun iyo mid aakharana intaas ayaa idinkugu filan ha ka daalina jihaadka saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah waxaadna ku bishaaraysataan ballanqaadkii alle ee ahaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljannah yuqaatiluuna fii sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqan fi اltawraati waاlinjiili wاlqur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم gabagabadii afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abuu muscab ayaa la hadlay shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan leenahay dadka muslimiinta oo soomaaliyeed dagaalka jihaadka ah oo labaatanka sano madaxa la galay oo halganka ah oo mujaahidiinta iyo u dhexeeyey saliibiyiinta soo duulay oo hadba magac iyo kalar qaadanayay oo caddaanka iyo madowgaba leh insha allahu tacaala gabangabo ayuu maanta marahayaa waxaad arkaysaan inay si jahrana u sheegahayaan inay rabaan inay isaga cararaan dalka oo isaga firxadaan banneeyaanna goobihii waaweyne ay ka fadhiyeen taasuna waxay ku timid marka koowaad bifadlillaahi bay ku timid marka labaadna waxay ku timid nafurka mujaahidiinta iyo shacabka muslimiinta isku duuban ay bixiyeen waxaan leenahay insha allahu tacaala waa gabangabo gaalo warkeedu soddon sannadood wax ka badan ayay duulaamo kala isdabajooga dalkayaga ku hayeen faragelinna ku hayeen dadkayaguna uu ka xasili waayey insha allahu tacaala waxaa loo bixi doonaa biri ammaana iyo in maaragta waxaa weeye dalku uu nabadoobo iyo dalka dowlad islaamiga insha allahu tacaala inay ka hirgasho lagana raysto dhibaatooyinkii iyo boogihii lasoo maray marka waxaan leeyahay bishaaraysta inta yaroo hadhay gaaladana waabaad aragtaan o indhihiinaad ku aragtaane way israaci doonaan insha allahu tacaala labalaaba juhuudiinna ku bixiya jihaadka maalkiinna ku bixiya jihaadka wiilashiinna isku soo wada duuboo weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay subax ka dhacay magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa wuxuu ka mid noqonayaa silsilado weeraro ah kuwaasi oo ciidamada mujaahidiinta ay kaga hortageen dagaalo ay si wadajir ah u soo qaadayeen ciidanka dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo isgarabsanaya kuwaasi oo lagu beegsanayo wilaayaadka islaamiga ah ee ku yaala gobollada dhexe dagaal beeladyo dhaliyay khasaare xooggan ayaa ka dhacay qeybo ka mid a gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar wararka inaga soo gaaraya deegaanada xaraale iyo cabudwaaq oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka dhaceen dagaalbeeladyo sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaartay labada dhinac ee diriirtu dhex martay dhaawaca ka dhashay diriirtan ayaa la tilmaamayaa inuu ka badan yahay lixdan ruux halka dhimashadana ay kor u dhaafayso konton qof oo isugu jira dhinacyada ay diriirtu dhex marayso iyadoona dadka ay dhaawacyadu soo gaareen la geeyey isbitalka magaalada cadaado dagaalkan ayaa dadka deegaanka qaarkood waxa ay ku tilmaamayaan inuu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee muddooyinkan ka dhaca gobolada dhexe islamarkaana u dhexeeya beelo walaalo ah oo wadadaga gobolka iyadoona dagaalkan uu salka ku hayo dilal iyo aanooyin qabiil iyadoona goobihii lagu dagaalamay weli ay isku hor fadhiyaan dhinacyadii ay diriirtu dhex martay mar kastana ay suuragal tahay inuu dhaco iska hor imaad kale oo sababa dhimasho iyo dhaawac kale deegaanada cabudwaaq iyo xeraale ayaa marar kala duwan waxa ay martigeliyeen dagaalabeeledyo sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada ay diriirtu dhex martay dagaaladaas oo inta badan ka dhasha aanooyin qabiil oo dhinacyada dhex mara iyadoona maamulka galmudug ee ka arrimiya deegaanadaasi uusan waxba ka qabanaynin dagaaladan daba dheeraaday ee u dhexeeya beelahan walaalaha ah taa beddelkeedana ay dhacdo in mararka qaarkood iyagu sabab u yihiin diriirtan dhex marayso beelahan walaalaha ah ee wadadaga gobolka galgaduud dowladda turkiga ayaa ka tacsiyeysay xasuuqii ciidamada dowladda federaalka shalay loogu geystay magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi dowladda federaalka ayaa waxaa maalintii shalay usoo tacsiiyey dowladda turkiga kadib markii maleeshiyaad badan oo ka tirsan ciidanka gorgor lagu laayay weerar xoogan oo aroortii shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiinna ay ku qaadeen magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud war-saxaafadeed ay soo saartay safaaradda turkiga ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inay si aada uga xun yihiin wixii shalay ka dhacay magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud qoraalka ayaa waxaa lagu yidhi waxaan aada uga xunnahay khasaaraha nafeed iyo dhaawacyada ka dhashay weerarkii argagaxiso ee sideedii juun ka dhacay magaalada ceeldheer ee soomaaliya waxaan si adag u cambaaraynaynaa falkaas argagixisanimo ee waxashnimada ah iyadoo sidoo kale war-saxaafadeedka ay turkidu ku sheegeen inay dowladda federaalka uga tacsiyeeyeen saraakiishii iyo ciidankii ay ku weysay aruurnimadii shalay ayay ahayd markii ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerar kula jarmaadeen saldhig ciidanka maleeshiyaadka gorgor iyo ciidamo kale ay ku lahaayeen magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud ugu yaraan konton iyo sagaal xubnood oo ay saraakiil ku jiraan ayaa dowladda federaalka halkaas looga dilay iyadoona maxaabiis gacanta looga dhigay halka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ay hore u qaateen hubkii iyo saanadii milatari ee xeradaas ay uga carareen ciidanka dowladda federaalka oo ay gaadiid ku jiraan
khasaare hantiyadeed ayaa ka dhashay dab ka kacay gobolka owdal leh ee uu ka arrimayo maamulka somalilan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise degmada baki ee gobolka owdal waxaa laga soo warinaya in guryaha halkaa ku yaala ay ka kaceen dab xoogan kaasoo burburiyey gebi ahaanba guryahaasi sida ay gobjoogayaal sheegayaan ilaa iyo hadda lama xaqiijin sababta rasmiga ee ka dambeysay gubashada guryahan balse waxay sheegayaan in guryaha oo kaldhadheer uu mid mid u gubtay qaar ka mid ah dadka degmada baki ayaa sharaxaya qaabka ay guryahani u gubteen waxaa gubtay oo khasaare dab soo gaadhay siddeed iyo toban sideed iyo toban ka aqal sideed iyo toban meel wada yaalli maahayn intii kale hareeraha ka xigtay ee aan gubanin way barakacsan yihiinoo ma joogaan guryihiisoo nina gurigiisii waamili waayo habeenkuunbuu saqda dhexe dee aqalku dhekadheka ololaya halkan waxaa ka dhacday masiibo aan weli falkeygii iyo iriqeygii aanan helin waxaa gubtay oo khasaare dab soo gaadhay sideed iyo toban sideed iyo toban ka aqal sideed iyo toban meel wada yaalli maahayn oo ooda u wareegsanayd ama ooda iskugu xidhnayd ama maxay ahayde meel wada deganaa maahayn guryaha gubta ayaa siyaabo kala duwan ugu kaca dabka iyagoo qaarkoodna ay koronto ka bilowdaan qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka jasiira ayaa cabasho xoogan ka muujiyey isbaarooyin ay sheegeen inay deegaankaa soo dhigteen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka mahad cubayd ayaa ka warramaya shacabka ku dhaqan deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ku hayaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo askar ay xukumaan waxay sheegeen inay isugu dareen kufsiga haweenka xabsi iyo xoolihii oo ay iska qalanayaan saraakiishan dhibaatada ku haya ayay si cad u sheegeen inay si gaar ah uga tirsan yihiin boolis milataro ayaga oo magacyadooda ku kala sheegay moxamed soomaali iyo tima dheere waa kuwan labo ka mid ah odayaasha deegaanka oo arrimahaasi ka hadlaya
laba nin oo dhibaato nagu haysa ebolna dhibaatada nagu soo gashay xoolihii qalqasheen gebdhihii kufsadeen odayaashii kunteynar nooga xirxireen ayaan aan ka cabanaynaa labada nin waxaa la yidhaa tima dheere iyo maxamed soomaale labadaas sargaal waaye waxa dhibaatada lagu haaya oo la dhibaaya oo gebdhihii kufsaday oo xoolihii qalqashay oo dadkii odayaasha ay kunteynar ku wada xiraya waa labadaas nin boolis militaariye waayo nimankaas mugga inya qabsadeenay yidheen wallaahi bilaahi talaad baadaa laydinka rabaa asi mugga inyana qabsadeenayna xirxidheenay waxayna geeyeen kurtineer oo idinkoo dhanba loogu tala qaray labaatan saacadeed oo aan lagu duri karin camal saraakiishan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inay jasiiro u taallo isbaro ay dadka rayidka ah lacago baad ah uga qaataan ayadoo la sheegay in dhaqaale fara badan uu halkaasi ka soo galo kaasoo si xoog ah ay dadka uga faramaroojiyaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyo taabacsan t b l f ayaa dilal ka geystay deegaanada amxaarada wararka ka imaanaya dhanka waqooyiga ethoobiya ayaa sheegaya in ciidan ka tirsan jabhadda t b l f ay gudaha u galeen deegaanada amxaarada halkaas oo ay ku dileen dad lagu qiyaasay shan iyo toban ruux dadka deegaanka iyo ismaamulka amxaarada ethoobiya ayaa xaqiijiyey in dad ku dhow labaatan qof lagu dilay deegaanadooda islamarkaana guryo lagu gubay weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka addi arkay ee waqooyiga gobolka amxaarada wararka ayaa intaa ku daraya in tare dhalinyaro ah ay qafaasheen t b l f kuwaasoo weli la la-yahay meel ay jaan iyo cirib dhigaan maamulka ku-meelgaarka ah ee gobolka tigrey warbixin oo soo saaray waxa uu iska fogeeyey weerarka ka dhacay deegaanada amxaarada dhanka kale waxaa weli socda dagaalada u dhexeeya jabhadda amxaarada ah ee fano iyo ciidanka ethoobiya fano ayaa waxay beegsanayaan dhammaan saraakiisha dowladda ethoobiya u shaqeeya ee ku sugan deegaanada amxaarada wararka qaar ayaa waxay tibaaxayaan in bandow lagu soo rogay magaalooyinka ugu waaweyn ismaamulka amxaarada sida baxardaar iyo goondhar warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa